waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali haddee doorashada axsaab fara badan baa ku tartamayso axdaabtaas ku tartamaysana mataqaanaa muxuu ahaa kulligood waa wada aqaan musharaxiinta mataqaanaa inta sharaxan xisbi kasta oo yihiin kulligood waa wada aqaan waana la wada kulmay jo waxyaabaha ugu waaweyn waxa waaye maaragtay muxuu ahayto waa mushkiladooyinka adduunka oo dhan ka jiro ayaa laga doodayaa sida ay ka mid tahay maaragtay muxuu ahayto sida loo yarayn lahaa maaragtay bulishinka waxaa ka mida mataqaanaa muxuu ahayto broblemoon u gaara mataqaanaa australia oo ay ka mid tahay dadka doomanka ku yimaado sidii laga yeeli lahaa kuwa hadda mataqaanaa muxua detanshanada ku jiro sidii laga yeeli lahaa muxuu ahayto dhaqaalaha mataqaanaa muxuu ahayto saadaalada dhaqaale ee maaragtay ay damacsan yihiin axsaabtu inay ku tartamaan xitaa waxaa ka mida mataqaanaa muxuu ahayto labada kun iyo kontonka markii la gaaro in muxuu ahay dadka australia ay u badanayaan dad kulligood wada noqonayo mataqaanaa howlgab inta kalentana ay noqonayso maaragtay in yar oo shaqayso marka sidaa daraaddeed xitaa sida dadka howlgabka muxuu ahayto danahooda iyo noloshooda loo daryeeli lahaa ayay mataqaanaa muxuua laga doodayaa aniga waxaa ii muhiimsan gaar ahaan midda i danayso oo ah muxuu ahayto daryeelka dadka howlgabka noqdo labo midda maaragtay muxuu ahayto caafimaadka la xiriirto iyo waxbarashada waxbarashada lafteedu mataqaanaa muxuu ahayto aad iyo aad ayaa dhaqaalihii lagu bixi jiray qoladan maaragtay xisbigooda jirka oo liberaal iyo nationalka waxay sheegeen maaragtay inay dhimayaan xitaa muxuu ahayto dhaqaalaha
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waa ku faraxsanahay maadaama oo maanta noo yimideen s b s oo warays nala yeeshay aadan ugu faraxsanahay waxaa sheegi lahaa waxay ka doodaan kulley xagga dhaqaalaha xag waxbarashada annaga waxaa noo muhiim ah in aan helno waxbarasho fiican carruurteen wax bartaan oo macnaa heer noo gaaraan waddankan waan ku noolnahay aadan ugu faraxsannahay maadaama waddankaay ku noolyihin carruurta waxay u baahan yihin waxbarasho aad u fiican haddana waxaan dhihi lahaa macnaha xagga siyaasaddeedana aadan u fiicantaha wax dhib aan ku qabna ma laha laakiin markasta waxaan jecelnaa annaga xoogga aan saarnaa waxbarashada inaan u heli lahayn xataa meelahan waxaa noogu yaalla meel oo teef wax lagu barto oo xagga farsamada gacanta ah carruurteena oo badin way dhigtaan balaamaa oo kale bartaan iyo teknolojiga cusub oo haddeer soo baxaya bartaan waana ku faraxsan yihiin alxamdulilaah carruurteen hadda aa noo dhigta meesha mardhow ay qalanjibin doonaan hadduu ilaahay idmo haa doorashada insha allah hadduu ilaahay idmo dooro qofka annaga marka aan rabo ani maaragta ayaan dooran doonaa hadduu ilaahay idmo haa waa mahadsantihiin bahda miidiyaha s b s-ka aad baa u mahadsantaha northmander maanta marka labaad doorashada julaay waa diiwaan gashannahay diyaar ayaan u nahay inaan insha allahu tacaala aan codayno waxaana muhiimadda noo ah waxbarashada caafimaadka medikarka in la seefgaraya waa rabnaa marka insha allahu tacaala haddii aan nahay jaaliyad soomaalida reer melbourne gaar ahaan waxaan diyaar u nahay inaan codka u dareerno oon insha allah aan ridno aniga arrimaha igu muhiimsan aadka xoogga u saarahayaan danaynhayaan isha ku haya waxaa ka mid a waxbarashada waxbarashada hadday noqoto lacag wax ma baran karna anaga waddankan waxaan ku nahay waa immigrant waa nimid marka waxaan u baahannahay waxbarasho firiya inaan helno sidoo kale caafimaadka caafimaad firiya ayaan ayaan waddankan muddadan joogna haysan jirnay marka caafimaadka firiga inuu sii socdo ayaan rabnaa si dadka ay u helaan daaweyo firiya iyo caafimaad firiya marka labadaasba waxay noo yihiin muhiim sidoo kale guryaha muhiim noo ah arrimo badanoo saasoo kale ayaan insha allahu tacaala isha ku hayn doonaa haa musharaxiinta federaalka markay gaadho waa leebarka jaakajaaka oo muddo dheer sanadihii ugu dambaysay baana matalaysay iyo nin dhallinyaro ah oo cusub mulhan maal dhahaa marka waa dadaalina waa kala bixin doonaa insha allahu tacaala ani magacay waxaa la yidhaahdaa maxamed moxamed abuukar waxaa deganaa xaafaddan hadalbeeg west dadka xaafaddaa ka mid ahay waxyaala isku haysta waxaa waaye midigay kaarka intii oo sida ameerika oo kale inayna khatam ma rabno waxaan rabnaa midigay kaarkana sideena ina u haysano oo noloshu siday tahayna weli sii ahaata iyo waxbarashada iskuulka ciyaalka waxay dhigtaan jaalla taroob xaafadda ku taalo waxay ugu muhiimsan educationka ciyaalkayga iyo meesha ereyada aan deganahay si noloshii sidee tahay iyo saftiga ku jiro
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali